haysaday xidigaha dushiiniyo ragaday ha haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemay
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay in uu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kuurgalnaa mowduucaan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku eegaynaa horumarinta afkeenna iyo doorka kaga aadan guddiga dhowaan la magacaabay iyo golayaasha kale ee isdiray waxaa ila falaqaynaya martida kale ah maxamuud hurre oo xubin ka ah guddigaasi horumarinta afka hooyo iyo xasan cabdilaahi qaraabo oo guddoomiye u ah golaha qalindhoof farsamadu waa ibraahim cali tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiye nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal adiguna dadweynuhu sheekada ku soo darano dawarad isfaanahaye dareenkaaga soo hadal kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaara shanta galabnimo doodiyo allay leh dabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
hagaag tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo labaatameeyadiiba waa uu jiray hindisaha ah in la qoro afka soomaaliga si uu u yeesho dhigaal rasmi ah oo la adeegsan karo waxaase hindisahaas u noqday howl la qabtay misana la dhammeeyey sannadkii kun sagaal boqol labiyo toddobaatankii markaasi oo la shaaciyey qoraalka afkeenna waxay xukuumaddii xilligaasi jirtay ay amar ku bixisay in shaqaalaha dowladda muddo kooban ku bartaan akhris qoraalka afka soomaaliga waxaana amarkaasi daba socday olole dadka lagu barayay oo gaaray ugu yaraantii deegaan weliba oo ka mid ah dalkeenna marka laga yimaado muddadii koobnayd ee sahlanayd ee lagu fidiyey barashada akhris qoraalka afka taasi oo ay la fajacday dunida waxa uu afkeennu muddaba ku naaloonayay marxalado wanaagsan iyada oo weliba ay jireen afaf kale oo markaasi dadka qaybtood ay adeegsan jireen sida midka talyaaniga koow iyo labaatan sano kadib waxaa burburtay dowladdii kacaanka ee dalka ka talinaysay waxaana meesha ka baxay dhammaan hay-adihii xoojin jiray afka haddaba heerka uu maanta marayo afkeenna maxaan ku sifayn karnaa yay tahay in ay u xaytaan dib u hufiddiisa muxuu yahay doorka kaga aadan guddiga dhowaan la magacaabay ee horumarinta afka hooyo iyo golayaasha kale ee isdiray maxaana laga fili karaa dhaqdhaqaaqan oo goor hore bilowday weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan uga jawaabi doonaa falaqayntan kooban oo ay igala qaybgalayaan maxamuud hurre oo xubin ka ah guddiga horumarinta afka hooyo iyo xasan cabdilaahi qaraabo oo guddoomiye u ah golaha qalindhowr soo dhoweyn kadib waxaan weydiiyey marxaladda uu maanta marayo afkeenna maxaad ku sifeen lahayd maxamuud hurre ayaa warcelinta ku horumaraya afka soomaaligu waxa uu la mid yahay afafka adduunka ka jira marka dowladeennii soomaaliyeed oo aadka u qiimaha badnayd oo waxtarkeeda iyo anfaca iyo waxyaalaha nafciga laynoo ka tagtay aan laga geeyoo karin waxyaalihii ku suntanayd waxaa ka mid a afka soomaaliga inay hirgelisay xagga qoraalka iyo farta soomaaliga oo lagu dhawaaqayay toddobaatan labadii geedi socodka afka soomaaliga muddo soo socday xilligaa waxaa la bilaabay in afkii qoraalkiisii iyo fartan latiniga laisla qaatay daraasaadkii xilligaa ugu baahi badnaa warqadihii dowladda xafiisyadii iyo dhaqangelinkii iyo farimihii in lagu qoro in manaahijtii afka soomaaliga la turjumay oo waa shawaacigtii waxbarashada sayniskii juqraafigii in la qoray oo afka soomaaliga lagu qoray xilligaa la qoray qaamuuska afka soomaaliga taariikhdii daraawiishtii iyo suugaantii xilligaa aada loo danaynayay iyo halgankii gobonimadoonka xilligaa afka soomaaliga marka oo af curdina oo dhanka qoraalka iyo diiwaangelinta curdinka ah laakiin la jaan qaaday ilbaxnimadii iyo xadaaradii soomaalida afkooda iyo dhaqankii oo xadaaro badan iyo dhaqan iyo hiddo iyo fan iyo sugaan aynu leenahay afkeena lagu qoray xilligaa waxaa la dhihi karaa waxay ahayd casru dahabi waa xilligii ay suugaanta soomaalidu ay burqatay heesaha iyo fanka masraxa iyo riwaayadda abwaano badan oo soomaaliyeed suugaantoodii ummadda loo bandhigay soomaalidu waxay ahayd markaa afkoodu wuxuu ahaa af aada u qiimo badan oo ay gobonimadooda iyo taariikhdooda ay ka dhex arkayeen haddii marka aynu si kale weegno afkeenu maanta wuxuu marayaa marxalad marna dadka waa laga dayriyaa marna ammaan buu mudan yahay xilligii oo lalaha reer baadiyaha farta soomaaliga oo baadiye loo baxayey oo ardada la saarayey oo farta iyo la dagaalankii akhrisla'aanta iyo qoraal la-aanta ama maxwil ummiya wixii loo aqoonaa la dagaalanka umminimada iyo maanta farqi weyn baa udhexeeya social mediaha waxaa adeegsada malaayiin soomaaliya waxay qorayaan waa af soomaali buwaag badan baa inoo daabacan laakiin afku meelo kale ayuu uu ka dareemayaa nuqsaan marka waxaa la yidhahdaa afku waa qalabka lagu fekero marna waa dhowraha dhaqanka ama hiddaha iyo sooyaalka ee diinta islaamka ummad kastana waxa ay leedahay baadiso iyo sunnad u gaara si kastaba ha noqotee soomaalidu marka waxa ay lahayd sooyaal ku dhidban halgan hoggaan hiraal sahan ku qotoma aragti cudoon tuhumna kuma jiro quruxda iyo bilixda bulsho ama deegaan lagu muujiyo waxaa lagu keydsiya waa afka marka afka soomaaligu waa af aada u facweyn ama waa luqad facweyn oo xeerarkeeda qoraalkeedu ay aada u sugan yihiin dalaynta farshaxankeeda iyo suugaanteedu ay irmaan yihiin murtideeda mujarabka iyo mahmahyaha waayeelka iyo xikmadda marka loo eego waa af canaqaada laakiin afku soomaaligu marka uu ka badbaado ama uu dad qabo oo afkuu badbaado dhalaqoga iyo dhimaalka ku dhacaya hadday tahay xagga qoraalka hadday tahay xagga hadfakerka haddii ay tahay xagga adeegsiga marka afka uu ku dhaco dhimaal ama dhalaqog iskuratigu uu lumo waxaa iyadana badqabteeda waayeysa kasbada iyo kasiista qofka biniaadanka hasbekerkiisa ayaa lumaya marka muhiimaddu waxa weeye afkani qabyad maaha waa dhamaystiran yahay laakiin kasnada biniaadanka iyo aqoonteenna ayaa qabya
markaan waxaan soo dhaweynayaa ustaad xasan markaad fiiriso marxaladda uu maanta afka soomaaliga marayo maxaad ku sifayn lahayd
bismillah horta waa abwaanka si fiican ugu qaadaa dhigay afka iyo muhiimadda uu leeyahay nolosha biniaadanka iyo fikirkooda waana qabaa in oo hadda afka soomaaliga marxaladii hore ee ahayd marxaladda akriska iyo qoraalka bilowga oo ahaa oo dadka laga tirayay inay waxna qoraan waxna akriyaan uusan hadda marayn oo hadda meel fiican u maraayo waxaanu ku aragnaa waxaad arkaysaa boqolaal dhalinyaro ah oo olaadka xamar ka soo baxay oo maantay buugaag soomaali ah qoraayo haba ku qoraan deegaanka ay joogaan iyo aragtidaas iyo sida ay ugu dhaqmaan waa marka aniga waxa aan qaba waxa waaye afka soomaaliga maantay wuxuu maraa meel fiican laakiin wuxuu u baahan yahay in doodo la geliyo madaaris la sameeyo aragtiyo iyo madaahib la abuuro kala duwanaanshiyaha jiro habqoraalkana saas lagu xaliyo oo macnaha hadhow qofka meel oo u tiiriyo qoraalkiisa inuu yeesho muhiima sidaan ognahay luuqadda carabiga oo kale markaada tusaale usoo qaadano waa luuqad facweyn waaye saasay tahay haddana qarnigii todobaad miilaadiga waxaa lagu bilaabay in la qoro nabiciisa dhalashadiisa kadib marka laga dooday ilaa iyo ay kasoo gaartay inay yeeshaan lix madhab oo kala duwan oo marka basriga iyo kuufiga ay ugu waawen yihiin marka sidoo kale anagana marka waxaan u baahannahay xilligan oo kale inaan samayno madaahib iyo aragtiga kala duwan maadaama dadka habka hadalka quuse u hadlayaan ay kala duwan yihiin laakiin hadaladii iyo qoraxda ay isticmaalaan isku mid yihiin laakiin qoraalkii ay kala bedelan yihiin qolo walbana teeda ay sheeganaysa inay macnaha xoogan tahay marka waxay u baahan yahay si leeyahay hadda taar afka soomaaliga marxaladiisa aad ay u fiican tahay oo dadka waa ay qoraan qaladaad yareer waa jira oo dadka luuqadaha afafka kale ay kasoo geliyeen oo sida inay xarfaha qaar ay macnaha afaf kale ay kasoo geliyeen taasna waxaa keenaysa dhawaqii ay wax ku barteen marka hadda afka waa fiican yahay laakiin waxaa muhiim ah in madaahibta la furo si hab qoraalka qolo walba loo ogaado meesha uu ka jirta
marka la fiiriyo dunida afkeenna wuxuu ku jiraa ama lagu daraa liiska afafka dabargo-a ku socda marka intaa ka dhidhiman ee aada sheegteen afka yay kaalin ka saaran tahay aada isleedihiin in uu buuxiyo xasan adaa ku wata horta kaalmaha doorarka waa la kala leeyahay doorka ugu weyn horta waxaa kale dadka afyaqaanka ah sida abwaanka oo kale iyo jiilkiisa iyo qoraayaasha cusub hadda soo kordhayo inay macnaha ka fikiraan sida luuqadda iyo ama afka soomaaliga ee af cilmiyeysan abariilaa af aqooneed abariilahaayeen marka ayaga ka dhigaan oo ereyada ay soo helaanna waxaa la rabaa dawlad iska xil saarta oo u furta waxa loo yaqaano qaamuus ama weyn oo qof walba ereyga soo uu soo bedelay ama uu soo helay lagu kaydiyo sidaasna looga dhigo macnaha afkii af macnaha aqooneed looga dhigo loona sixraana loogu siiyo markaas waxay dhiirigelin u noqonaysaa in dadka ay ku fikiraan in ereyada afafka kale ah ee aada la isticmaalayo in laga guuro oo erey asal ah oo afka soomaaliga ah loo helo kadibna boosas lagu bedelo marka qofka loo ogaa oo u ogaado qofkii markaas ereygan ereygan saaray in loo sameeyo hadda aniga thaqaafada aan wax ku bartay ama waxaan ku bartay carabiga waaye marka waxay leeyihiin ayaga waxaa la yidhaahdo mucjam oo qaahira hadda yaallo oo wax walba oo dunida oo cusub oo la keeno waxay u bedelayaan luuqaday u bedelayaan waxaana saddex marxaladood la mariyaa marka hore turjumaad in lagu sameeyo afrogid lagu sameeyo marka dambena lagu sameeyo waxa la yaqaan tacriib haddii intaas laga heli waayana waxaa la yidhaha dakhiil waxa laa inuu noqdo marka in afka soomaaliga aan markaa usoo gudubnana inaan soo rogno horta ereyadaas cusub kadibna aan ku sameyno soomaaliyiin ku sameyno oo af soomaali ah aan ku sameyno haddii aan u weyno markaas dakhiil ahaan anaga u isticmaalo in aan sheegno marka meesha ka imaanayo marka arrintaas marka la sameynayo marka waxaa muhiimadda ugu weyn iskale waxa waye doorka ugu weyn qaadanayo koos waxay u baahan tahay lacagay u baahan tahay waxay u baahan tahay khubaray u baahan tahay waxay u baahan tahay daraasada in laga sameeyo u baahan tahay waxaasoo dhan marka waxaa ku baxaayo jubli fara badan iyo istixraacyo marka dadkii aruurin lahaa meeshii lagu aruurin lahaa dadka diyaarin lahaana waa dawladda waay tusaale ahaan haddaan annaga waxaan ahnaa markaan koonfurta la joogo qaraar aan leeyahay markii waqooyi la joogana qaraar aan leeyahay ra iyo ra'a la kala isticmaala marka sidaasoo kale marka waxaa loo baahan yahay in la helo madhab oo qofka uu leeyahay ama aragtida uu leeyahay aniga waxaan adeegsaday aragtidii koonfuriga adeegsaday ama waxaa adeegsaday aragtidii waqooyiga adeegsaday ama waqooyi bariya adeegsaday ama waxaa adeegsaday midii koonfurta xageysa macnaha fog aan adeegsaday inuu dhihi karaa raba qofka marka markii doodahaas la furo ayaa marka waxaa imaanaya waxyaaba badan marka dawladana waxaa laga rabaa inay ku fargarayso oy macnaha daboosho baahiyahaas dadkana si ay ugu dhiiradaan uguna dhiirigeliso in uu kobaca afka sameeyo marka waxa waaye dawladda xoogga ugu badan iska leh dadka kalena waxay u yihiin taabici u yihiin ayaga waxa waaye mar walbo meeshii oo laga hawsha laga wado ayay shaqada ka wadayaan
maxamuude markaad fiiriso heerka afka maanta uu marayo oo loo barbar dhigo xilligii aad kasoo sheekeysay ee afka la qoray ee ololihii horumarinta reer miyiga la qaaday xoogaa waa ay kala hooseeyaan oo heerka maanta uu maraya ayaa hooseysa meelahaas ugu yaraan uun xoogaa uu ka dadabacsan yahay yay mas-uuliyadda ka saaran tahay inay ka hagaajiso
taana horta su-aasha jawaabteeda gelid waxaan dib ugu noqonayaa soomaaligu in lagu daray afka soomaaliga in lagu daray afafka dabargal dabargo
baaristan la sameeyey iyo daraasaadka iyo buxuusta mansuurka ama lagu baahiyey xarumaha caalamiga oo lagu daray afka inuu dabargooyo afka soomaaligu horta qadiyadaasu qadiyad yani biyo kama dhibcaana maaha oo afka soomaaligu inuu dabar go-ayo anigu arrin saxa uma arko waxayna u eg tahay arrin la duulooyey oo la cayiriyey sababtoo ah afku wuxuu ka mid yahay ummaddan soomaaliga soomaalida ay jiritaankeeda iyo sunnada iyo astaanta lagu aqoonsanayo oo baadisoo-da u waa afka marka soomaali marka la tirtiro oo taariikhda iyo adduunka iyo maabka adduunka laga saaro haddee taasu in waxay yeelanaysaa markaa jawaabo kale marka afka soomaaliga ma tirtirmayo inta ummadda soomaali baa nooshahay afku meelaha uu ku dhowrmo oo ku dhaqan yahay waxaa kamid a baadiyaha waxaa kamid a xoolaha afku wuxuu ka yimaadaa deegaanka afku wuxuu ka yimaadaa cimilada afku wuxuu ka yimaadaa dadka tusaalayo haddaan soo qaado xubnaha jirka bini aadamka waxaa jirkeena kamid a madax iyo san weji iyo qoor lug gacan iyo faro iyo xaglo ayaa ka mid a ninka baadiyaha joogaa wuxuu yaqaanaa isha ceelkuu ka cadaa qarka dhabarkiisa sare buu waxaraa geeyaa korta qoorteeda ayuu geela kasoo caraabiyaa qarka sankiisa hoose buurta madaxeeda meesha leeda jeexa ama farta ama laagga ama dhabarka sare macni waxaad dareemaysaa afku inuu ka imanayo cimilada oo qofku jeexa farta ka bilaacday buu kuleeyahay waxaraageen qarka dhabarkiisa sare madaxa u sarreeya sanka kasoo buurta sankeeda hoose qoortaa sare waa ujeedaa afku wuxuu ka imanayaa deegaanka marka horta afku inuu tirtirmaayo cid ku waafaqaysa ma jiro arrinta kale oo ah kala duwanaanshaha ereyada dhawaaqooda iyo afguriga oo waxa loo yaqaano lahjaadka waxay iyaduna daliil u tahay hodontanimada afka iyo baaxadda uu afku leeyahay tusaale haddaan soo qaado ninka wuxuu leeyahay qamar midna wuxuu ugu dhawaaqayaa qabar mid wuxuu leeyahay baratan midna wuxuu leeyahay beretan mid baa le quraanyo mid wuxuu kuleeyahay quraanka mid wuxuu kuleeyahay tallaabo mid wuxuu kuleeyahay tillaabo mid baa le dacaan mid wuxuu leeyahay deecaan mid wuxuu leeyahay dhifasho oo muxuu kuleeyahay dhufasho nicay ama nibcaan ninjax iyo linjax dayuurad iyo diyaarad marka waxaasoo dhan waxay cadaynaysaa hodontanimada afka iyo afkeenu hodan yahay marka arrimahaasa mar afka waxyaalaha marka laga hadlo cidda la rabo marka afka inay ku samayso horumarin iyo afkii in kalimada aqoonta iyo cilmi baarista in loo kuugalo oo la daraaseeyo waxaa laga rabaa waa dowlad afka waxaa ilaalin kara dowlad wasaaradda waxbarashada ka saaran xil baa ka saaran dugsiyada hoose in laga tayayo afkaafka loo dhiganayo dugsiyada dhexe manaahijta lagu dhiganayo taariikhdii iyo afkii iyo weliba in xooga la saaro afka in loo dhigto hab muuqadeed oo xirfadaha luuqadda iyo qoraalka iyo dalaynta iyo farshaxanka iyo afka xeerarkiisa iyo sunnadihiisa ama waxaa loo yaqaano higaagiyada afka ama calaamaad tarqiimka aragga lagu dhigo habwaa la baro oo xagga tadriibka laga dhiso sida hoose iyo dhexe xooga la saaro sidoo kale kale lagu daraaseeyo jaamacadaha lagu dhigto maadooyinka sooshyaalka iyo taariikhda iyo qaanuunka iyo xeerarka wadanka uu leeyahay iyo taariikhda iyo culumta ama culumta insaaniga loo yaqaan cilmiga bulshada iyo taariikhda iyo xeerarka kunniyadaha in lagu dhigto afka soomaaliga jaamacaduhu hirgeliyaan weliba jaamacadeena qaranka haweeney egdeliso wasaaradda waxbarashadu ee mas-uuliyadda ka saaran tahay cidda kaloo laga rabo mas-uuliyadda saaran tahay waxaa weye wasaaradda warfaafinta iyo hidaha iyo dhaqanka oo golihii uu ka mid yahay tiyaatarkeeda hoos tegaayo oo maktabadii qaranka ay jirto oo madxafkii la rabo waxa la keenayo wariyayaashii la tababaro waxa ummadda loo sheegayo joornaalada soo baxaaya wareegtooyinka dowladda in wixii la tafastiro oo la kala howso oo cidda qofka halgeega lagu qaadanayo qofka afka ka shaqeeya uu yahay raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan barnaamijka kaswadaag ayaana ku guda jirnaa oo aan ku falaqaynayno heerka uu maanta marayo afkeenna iyo doorka kaga aadan guddiga horumarinta iyo golayaasha kale ee isdiray waan isku soo laaban doonaa balse waa tahay isku soo noqdo wanaagsan aan dib ugu laabto martida barnaamijka guddigan hadda la magacaabay oo muhiimka ka mid ahay waa arrin guda waaw iyagana waxagooda dee mas-uuliyadda ka saarna waxa weeye Waa- waa u imaan- waa u imaan doonaa Eh, laakiin markaad eh, fiiriso waxaad eh, sheegtay in xoogaa wax lasoo abaabulay ay yihiin in la yiraahdo afkeena xoogaa wax uu eh, ku jiraa liiska eh, afafka eh, dabar go-aya marka dhinaca kale aan iska taagno ustaad afafka qaarkood iyaga oo dadkii eh, afka isticmaali jiray ay nool yihiin ayaa haddana waxaa ku dhaca waxyaabo la yiraahdo barabixin oo inta luuqad kale soo gasha ayaa eh, afkii kale ee rasmiga ahaa ee hadba goobtaas looga hadlaaya ama dalkaas looga hadlaayay uu meesha ka baxaayo luuqad kale ay boobtaa markaad fiiriso marka afafka carabiga iyo ingiriiska oo hadda nagu badan siday afkeena xoogaa loolanka u gelinayaan markaa fiiriso soo lama dhihi karo xitaa ayada naftirkeeda khatar eh, muuqata oo in la tilmaamo mudan way tahay
waa jirtaa arrintaa barabixinta way jirtaa oo kelmadaha habka qalaada uu soo geliya gaar ahaan luuqadda ingiliishka oo kale innaga luuqadda islaamay nahay oo luuqadda carabiga innagoo xuduudda luuqadeena ilaashadeena iyo seeraha ay luuqadeenu leedahay iyo soodinteedana waa dhaafayn oo aan afka carabiga fogeynayn isla xuduudiisa xuduudda luuqadda carabigeena waa kala ilaalinayna marka way jirtaa barabixin baa jirta barabixintaana waxaa sabab u ah dadka isku dararaya afafka carabiga iyo afka ingiliishka iyo diyaarka darada oo soo laabanaysa waxaa kaloo jirta wax la yidhaahdo eh, aqoontiiba in hadda afaf laga dhigay oo oo qofkii oo aqoonyahan moodayay qofkii afkale afkaadle dowladdu ka daysa tayeerahaas oo dadkii afkii iyo dhaqankii dibadda ka soo qaadayaan afkooda igaan aqoon oo taariikhdooda garanay oo suugaantii garanay horena waxaan u sheegay afku iyo qalabka lagu fekero marka kun erey markay maskaxda kugu jiraan oo laakiin ama laba kun oo erey oo carabi ah haddii laba maskax tihin hooyada soomaaliyeed marka maanta waa la yaray karaa intixaafada qaadaha soomaali wasaaradaha loo gelayo oo ninkan jaamacadda ka soo baxo masterka b h d da wato oo soo bartay culuumta kala duwan in lagu intixaamo af soomaali isagoo cilmigiis lagu intixaamayo soo bartay oo shaq- oo aweysiisyada lagu qoro oo xeerarka lagu soo saaro oo afkii dib loo celiyo waxa la yaadaa guri celin lagu sameeyo ustaad maxamuudna uu ku jiraa eh, guddiga dhowaan la magacaabay ee af soomaaliga Eh, ustaad xasanna waxaad ka mid tahay gole oo afka u ololeeya si ugu yaraan uun eh, loo xoojiyo marka aad fiirisaan marka guddiga iyo eh, golahaba doorkiina muxuu yahay ustaad xasan aan ku bilaabaya golaha aada madaxda u tahay doorkiisa muxuu yahay marka oo horumarinta afka laga fiiriyo horta eh, golaha aan u ahay madaxda eh, waa golo ku shaqeeya si eh, macnaha eh, xilqaan ah oo macnaha waxa isaga jeefkiisa kasoo baxa isku maalgeliyo eh, dadkana ku dhiirigeliyo eh, habkii ay wax u akrin lahaayeen waxna u qori lahaayeen afka soomaaligana ay u xoojin lahaayeen oo ay af aqoomeed oga dhigi lahaayeen marka waxay isku dayayaan eh, a- golaha in ay af- ay u raadiyaan ereyada ereybixinno ku habboon oo afka soomaaliga waxaa hadda taan eh, sameynay dhowr ereybixinaan sameynay saasay tahay marka waxaa loola yahay oo aan guddigana macnaha ka rabnaa inay diyaariyaan ayagana ereyada annaga aan keennay eh, ama aan soo habeynay ama aan soo raadinay ama aan juhdiga gelinay in ay macnaha intay nala aqoonsadaan eh, geliyaan eh, macnaha faafinta rasmiga ah eh, sha- la- saas lagu dhaqan geliyo oo warbaahintana la siiyo Mm, mm.
tusaale ahaan hadda haddaan ku siiyo ee waxaa jira dadaan erey ee technologiyo wax la technology waa erey ka kooban labo labo labo ka kooban saaran waa xirfad iyo aqoon marka tusaale marka waxaa loo sameeyey marka erey ah ee farsamo aqooneed hadda marka farsamo aqooneed marka anaga adeegsanayno golaheena iyo dadka nagu nagu- nagu xeerarsan ee aan la aan u adeegsanayno way fahmaya inaan ka wadna technology laakiin haddaan la a- u adeegsano ee dadka bulshada aan u adeegsano ama warbaahinta aan ka dhahno farsamo aqooneedka wuxuu gaaray waxaa laga yaabaa inay fahmi waayaan taasna waxaa keenaysa inaysan kusoo bixin faafinta rasmi si markay aqoonsi u helaan marka guddiga waxaa xil ka saaran yahay in maadaama horumarinta afka uu yahay in uu buug weyn furo oo ereyadaas lagu la geliyo qof walbana ereyga uu keenay loogu calaamadeeyo si hadhow macnaha ay ugu noqoto dexra ay ugu noqoto taas markii la sameeyo marka waxay dhiiri gelinaya in dhallinyarada dhalinyarada fikir kale hal abuur kale ee ereyadii afka soomaaliga ahaa ay cilmiyeeyaan ereyo ku habboon oo macquul ay keenaan taasna marka wixii xoojinaya in afkeena oo ka baxo afka lagu adeegsado inta soomaalida ay degan tahay oo dunida u gudo ustaad maxamuud guddiga ee dhowaan la magacaabay ee af soomaaliga loogu talagalay xubin ah ka tahay ee doorkiisa muxuu yahay marka xoojinta af soomaaliga la fiiriyo adigoo sii raacsanaya in guddigu u furan yahay ururinta hadda ustaad xasan xogahaas uu sheegoo kale inay ay keyd geliyaan inuu u furan yahay in kale waa mahadsan yahay ustaadku horta soomaaliya haddii ay burbudhay burburku mid macnawi ah oo oo dhaqan iyo fikir ahaan iyo dhaawac maskaxiyan dadku waa burburay dadkan way burbureen mid muuqaalana wayna burburnay oo dee waddankeenii dhan baasilay laakiin maanta meelaha waxabo afka in laga daraaseeyo waxa weeye waa in la helo qeybta qiimaynta iyo tafasirka iyo faafreedka bugaagta la qoray hadda wax badan baa lasoo saaraa darka halbeedka sida ballaarinta iyo tayeynta maktabada akaademiyadda dhaqanka ama maktabada qaranka ama makaatibta soomaalida in la tayeeyo kala soocida buwaagta soomaalidu ay dhalinyarada qorayaan heerarka tafasirka qiimaynta qiimaynta iyo baafireelka waxaa kaloo laga rabaa dadkan guddiga shaqooyinka waxaa kamid a ansixinta iyo daabicida buwaagta dowladda iyo manaahijta wax lagu bararayo ilaalinta xuquuqda qoraha iyo qoraalka akaademiyada iskale wax dowladda wax ilaalisa shacab wax ma ilaaliyo dib u daabicida buwaagtii hore meelaha maanta taariikhdeena iyo afkeena quruxda iyo yani quruxda iyo fanka wanaagsan uu ka muuqanayo waxaa kamid a buugtii hore la qoray in dib loo daabaco cajilaha inoo dooban in la xogo oo buwaag laga dhigo waxaa kaloo kamid a qaamuuska iyo naxwaha afka soomaaliga qaamuuska ismaan yaasin ismaan yuskena diida labaatanka ku dheeray ahaa cabdalla mansuur oo hadda guddiga kamid iyo raguu kamid yahay oo aqoon-yahaneena isagu hogaan u ahaa isaga gabar talyaaniyada waxa ay gaarsiiyeen konton kun jabuuti kii lagu qoray wuxuu ahaa toddobaatan kun waxbay ku dareen saalex xaashi carab kitaabkiisii qaamuuska ahaa marka qaamuuska in la kordhiyo waxaa lala qaybtaa kan kaa konton kun haddii la gaarsiin karo boqol ama la gaarsiin karo wakti qaadanaysa waxaa kamid a waxyaalaha ay qaban karaan meel laga habo guddiga ah inay sameeyaan waaxaha tababarka iyo wacyigelinta oo dadka af soomaaliga ku hawlan hadday yihiin shaqaalaha dowladda hadday yihiin warfaafinta hadday yihiin waxbarashada hadday dhalinyarada dayarta qoraal qoraalada iyo hawsha iyo nidaamka ka shaqaynaysa inay tababar siiyaan qaybta fanka iyo suugaanta kamid a oo maasadii soomaaliyeed iyo qiimaheedii iyo suugyaalkeedu taariikhdeedu in dib boorka looga jafo macnaheedu maanta suugaanta si in la guriyo waxaa ka habboon inta gabayadii hore iyo geeraaradii iyo suugaantii intayn haysinay iyo fankeennii iyo masraxeennii aynu qoranay inaynu dib u daabacno waayo muraayad dadka iska aqriyaan waa kamid waxaa kamid a qaybta waxyaalaha wax ka tari karaan guddiga waaxda warfaafinta oo kale wargeysyada kasoo baxaya dalka hadday noqon lahayd mareegaha wax lagu qoro iyo degelada internetka iyo hadday noqon lahayd joornaalada haddii ay noqon lahayd buwaagta lasoo saarayo marka afku wuxuu ka mid yahay marka tiirarka lagu ilaalin karo qarannimada iyo taariikhda iyo dhaqaalaha iyo horumarinta iyo bulshada wacyigelinteeda waxaa mararka qaar la idinku dhaliilaa in ilaayo hadda wax muuqda aysan golayaasha ama guddiyada la dhiso kusoo kordhin adeegsiga afka hooyo dhaliishaas maxaad ka leedihiin ustaad xasan aan soo dhaweynaya
horta daliil annaga maba lihin ama waxa waxaan u lahayn waxay tahay annaga waxaan kusoo kordhinay afka in aan soo saarnay dad qorayaala inaan soo saarnay annaga oo macnaha aan ku qaadanin wax qarash ah oo aan waxba ku bixinin oo annaga aan xilqaamnay marka qofka isxilqaamay dhaliil horta ma yeelan karo marka dhammaanteen marka golayaasha ama naadiyada akriska iyo qorar ka shaqeey ayaga waa dad isxilqaamayaal ah waay waxa ay macnaha ay sameeyaan waa wax ay u qabteen si macnaha bilaash ah oo isxilqaan ay ku dhisan marka ayaga wax mas-uuliyadda dusha kama saaran laakiin mas-uuliyadda ayaga isku direen iyo waxay dareemen ayaga saas daraaddeed marka waxay ku ammaanan yihiin in lagu ammaanana ay mudan tahay laguna abaalmariyo golayaasha inaadiyada akhriska dadaalkii dheeraay ee muddada sagaalka sana ah iyo jirib xirka ay ku jireen oo buwaagta hadda kumanaanka ka badan ah ay kusoo saareen oo maalin walba muqdisho la gaarsiiyey heer ugu yaraan isbuucii ay ka dhacdo ugu yaraan shan bandhig buug ama ka badanba iyo in masraxyadii ama aqoon dagaal oolkii magaalada lagu gadaayo buugta oo macnaha maanta afka soomaaliga oo ka buuxo qaybna ay ka yihiin naadiyada iyo golayaasha iyo dadka dhiirigeliya
markaan ustaad maxamuud aan soo dhaweynayaa laakiin haddaan raaciyo waxaa isleeyahay xogaa qof walbo shaqo qabtay dabcan dhaliil waa imaanaya shaqada mid mas-uuliyad isaga uu isa saaray ha noqoto ama uun mid qof kale uu saaray ha noqotee ustaad maxamuud markaad fiiriso dadka qaaraa idinku dhaliila in ilaa hadda wax muuqda uusan guddigu weli qaban
waa fahmaya horta waxaa xaajiyaada aqalo allahu naxariistay rasuulaankiisa waxaa kamid ahay gabar cajiib laa leeyahay nin duurjoog dhaqdaana hawdiin dhaansaday marka haddii beero iyo ugaar iyo garanuud iyo biciis ninkii la raaciyo oo misla biyaha ku qaata diin hadda diin ma gaaraya bagataan iyo nairobi gaaraya marka dabcii nin duurjoog dhaqdaan oo diin u dhaafsaday dambas iyo hamaad gaaribaa naarka bay dal seexday oo la damiyey oo biyo lagu shubay oo soddon sano la guday oo meeshiisii soddon sano la deganayay oo la luminayay taariikhdiisii iyo abtiisii iyo nuxurkiisii iyo xaladiisii iyo xikmadiisii aka la dagaalamayo qama burburay horta digreeta soo baxday bishii lixaad dadka dhaarta dhaliilaya waxay la tahay haddee waa dambasiga halaad gaari baa naarka gooya aar soo dib jiray baan horwey soo duleeyahay lidaaxa loo dhirtadaa geed marka dhaliilkii goorma imale ma tahay tabni lbunyaan idaa kunta tabni waqayruka yahdi haddii guriga adigu aad dhisaysay saaxiibkaada guddooda la daba joogo goormaa adigu dhamaystirmaya saafkani uma baahna maanta in laiskugu duceeyo laisku ammaano oo milgood iyo sharaf iyo muurada laisku huwiyo in laisku xarxagto laisku dhaliilana uma baahna markaas waa wax weyn waa wax qof ka weyn waa wax mucaso ka weyn waa wax shaksiyaad ka weyn waa abtil waa haybsoor waa sunnad waa wax loo yaqaano waa jiritaan wiiga maqaafiida soomaalida wax xambaaraya hawey
markaad fiiriso guddiyadan ama guddigan hadda la magacaabay golayaashan dhisan ee uu nagala joogo ustaad xasan akademiyada aga akademiyadeenan af soomaaliga ah marka dhammaan waxyaabaha la isku ururiyo xoogaa ma loo fasiri karaa ugu yaraan ififaallo qurux badan ayaa muuqan karta oo miraheeda la sugi karaa shanta amaba tobanka sano soo socota ustaad xasan sideedaba horta hawl markay bilaabato natiijada way dambaysaa laakiin hawsha inay bilaabataa muhiima marka maadaama ay hawlo bilowdeen oo hadda maad dalka burburka u galay asagoo afkii sideed iyo labaatan sana aan jirin oo toban iyo sideed jir ah macnaha markaan kasoo qabano waa toddobaatan iyo labadii afka oo la qoray iyo sagaashankii oo toban iyo sideed sano afka markaas jiray oo qoritaan uu ka socday asagoo marka intaas maraayo ayaa waxaa dhacday burburkiiyaa dhacay marka burburka dhacay kadib dibaa loo soo qabtay marka ifsaalo weynaa jiro isbedel weynaa dhici karo waxaan rajaynayaa in afkeenna uu noqon doono sida hadda jaamacadaha qaarba ay bilaabeen sida greenhob oo kale oon uga mahad celinayno iyo jaamacadda imaamu shaafici in ay afka soomaaliga iyo latred iyo suugaantiisa ay dadka macnaha si dibloome ah ay ku siinayaan marka aadaan uga mahadcelinaya marka xifaalo weyn aniga agteyda ka muuqdo insha allah waan rajaynaya afkana inuu noqon doono af barwaaqooba oo lagu caanamaalo laguna ciilbaxo dadkana ay ku curiyaan aragtidooda waxna ay ku fahmaan
ustaad maxamuud guddiga waxyaabo badan ayaa laga filayaa isha ayaa la idinku hayaa shanta iyo tobanka sano ee soo socota maadaama aad tiri wakti badan ayuu u baahan yahay maxaa guddiga laga filan karaa
wax hore waxaan kugu sheegay guddigu hadda ma aha wax digaaya oo hadda dhan la unkayo oo af ay hadda unkayaan ma jiro laakiin afku hadday tahay xagga cilmibaarista hadday tahay daraasada haddii ay tahay afkii buwaagtii qoraalkeedii haddii ay tahay erey bixinta haddii ay tahay dhaqankii iyo suugaantii hadday tahay dhanka tarjamada waxahaasoo dhan waa laga yaabaa in waxyaala un laga kobciyo oo la bari kaaro oo dadaalka waa la rajeynayaa afka soomaaliga jaagoyntiisa iyo sarfaha lagu baahan yahay waxaa qaabkee loo baranaya qaabkee loo tadbiiqinaya afku makaynu ku hadlaynaa waa mid buwaalka ku qoran ma sidaynu u hadlayna loo qorayaa sidaynu ugu dhawaaqnaba yacni la qorayaa mise qoraalka xeerar buu leeyahay erebixinkiisa xaggee laga doonaya markaan waxaan u arkaa hawshan hawl badan inay tahay oo mas-uuliyad badan u baahan tahay marka safar baynu ku jirnaa hadda haadimeyda caga oo kale iyo deeg way ku mahadsan yihiin juhdiga halka u qabteen waxay kasoo shaqeeyeen way soomaali oo dhan baa way ku mahadsan yihiin akaademiyada qaranka soomaaliyana waa layahan taariikhdooda wixii noo qabatay haddana bilow baynu nahay doosixo barad baynu ku jirnaa sidan dabkaygu baxay rodadoontay gu sidan danqashada dareenkan dibna haygaruuga
waa hagaag guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka kas wadaag oo aan ku eegnay toddobaadkan heerka uu marayo afkeenna iyo doorka kaga aadan guddiga horumarinta iyo golayaasha kale ee isdiray waxaa ila falaqaynayay martida kale ah maxamuud hurre oo xubin ka ah guddigaasi iyo xasan cabdilaahi qaraabo oo guddoomiye u ah golaha qalindhowr ibraahim ayaa inoo farsamaynayay anigoo sacdiya nuur ahna waan idiin soo saaray halkanna idinkaga tebinayee intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo nabadoodeen dad garasho diideen indhaqadsamo ka qadabteen xaggee nabadoodeen abowsane dadkaygo